yurub iyo meelo badan oo ka mid a caalamka marka laga reebo dad muslimiin ah oo aan dabaal degin sanadka cusub ee loo yaqaano gregorian calendar waxaa loo dabaaldegay sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dalka koreeshiya saddex dabaaldeg ayay isku darsadeen waxa ay ku biireen nidaamka aan dalkugalka loo qaadan dalalka yurub fiisaha ku biirista isticmaalka lacagta yuuroga iyo sanadka cusub saaqdii dhexe ee xalay habeenimadii axaddii waxay noqdeen dalka ugu da-da yar ee ku biiray nidaamkaasi midowda yurub magaalada xuduudda ku taalla ee baregan ee ay wadaagaan slovenia booliisku waxay xalay fujiyeen boorkii tilmaamayay goobta baasaboorada lagu eego waxaana lagu bedelay in la gudbi karo baasaboor iyada aanu qofku cidna tusaynin tilmaan ayay ahayd bartii kontaroolka in meesha laga qaaday waana dadaal ay in muddo ah ku jireen dadka iyo dowladihii soo maray waddankaasi koreeshiya waxay noqdeen waddankii toddobiyo labaatanaad ee dalalka aan loo baahnayn in fiise loo qaato afar boqol oo milyan oo qof ayaana imika aan u baahnayn aqoonsi marka ay dalalkaasi u kala gooshayaan madaxa ururka midooda yurub ayaa fariin ay ku qortay barteeda twitter-ka sidan ay u qornayd waa xilliga bilowga cusub mana jirto meel yurub ka mid ah oo ay tani kaga habboon tahay koreeshiya fariintan ayay qortay markii ay soo gaadhay koreeshiya oo lagu xusayo amintan waxa ay kula kulantay ra-iisul wasaaraha koreeshiya andrey balankofich iyo madaxweynaha slovenia gabadha la yidhaahda natasa beza musa xuduudda u dhexaysa labada dal haddaba marka laga reebo in meeshii ay ka baxday talkugalkii ama fiise qaadashadii dalalka midooda yurub iyo isticmaalka lacagta yuroga ah maxaa ka mid a faa-iidooyinka kale ee koreeshiya ay ka faa-iideyso kusoo biiritaanka nidaamkan maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsigni ee dalka finland ayaan su-aashaasi weydiiyey dalka croatia ku biiriddu xalay oo labada kun saddexaatanka uu ku biiray suuqa lacagta ee yuroga iyo markii hore uu ka tirsanaa a u da laba kun iyo saddex tobanku kusoo biray shuruudihii lagu xiray muddo sagaal sano kusoo gabagabeeyey marka dal croatia oo dal afar milyan ay ku nool yihiin suuqa weyn ee labada boqol atanka milyana ayuu ku biirayaa oo poland ka mid tahay spain ka mid tahay talyaano ka mid yahay france ka mid yahay german ka mid yahay marka dhakhaatiirtooda shaqo helaysa injineerooda helaya waxbarashadii technologigii researchkii cilmibaarista dayaxa difaaca securityka tababarka ciidamada mataqaanaa institutionada a u da o dhan bay mataqaanaa fursad ka helayaan waxa weeye bangiga dhexe ee a u da ayay mataqaanaa had dalka yar afartan milyan ah wuxuu ku jiraa daladaas a u da oo suuqa weyn waana dal qaaradaha adduunka qaaradda ugu taajirsan way qaaradda yurub oo marka laga hadlayo g b ga ama inkameka dadka soo gala marka croatia fursadaasay ka faaiisa dalkii waa dal dalxiis dalxiisayaasha jarmalka imanaya kuwa talyaaniga imanaya kuwa france baa imanaya kuwa belgium baa imanaya kuwa sbanishka imanaya dhinaca dhaqaalaha saameyn intee leeg ayuu koreeshiya ku yeelanayaa isticmaalka iyo wareega lacagta yuroga su-aashaasi waxa aan weydiiyey maxamed xasan diri dhaba oo ah dhaqaalayahan degan magaalada coventry ee dalka britankana shaqeeya bankiga nation wide society cabdixaafidoo laba aragtiyood ayay dhaqaalayaanadu ka qabaan saameynta dhaqaale ee ku yeelan karto dalka croatia isbedelkani ay ku sameeyeen lacagtoodii kuunada loo yaqaana ay qaateen lacagta yurada amba ay ku biireen single currency europeanka loo yaqaan aragtida koowaad ay qabaan waxay odhanaysaa waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa maciishada iyo sicirka nolosha ee dalka croatia isbedelkaasi oo saameyn doona nolosha dadka danyartaa oo dadka weliba dabaqada hoose waxa maciishada kor u kici doonta nolosha qaaliyoobi doonta aragtida labaadna waa aragti kasoo horjeeda oo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda croatia ay qabaan oo waxay odhanaysaa marka horeba croatia lacagta yuradu way taallay waxbaa lagu kala iibsanayay wadanka oo dhanba waa urinisation waxa yidhaha afka ingiriiska yurada ayaa ka saamayn badnayd lacagtan oo wax lagu kala gadanayo lagu kala iibsanayay marka saamayn weyn kuma yeelanaysa laakiin waxay u sahlaysaa dhaqaalaha dalka croatia inuu kobac weyn sameeyo oo alaabta ay dibadda kasoo iibsadaan croatia iyo kuway iibiyaanba ay mataqaanaa ay qiimo ka sarreeya halkii markii hore ay lacagta kuunada wax ku iibinayeen lacag ka badan ay waddanka soo gelin doonto waxaa kaloo sheegayaan in sicirka dulsaarka oo dhibaato badani ka haysatay bangiga dalka croatia ay markaa u saamixi doonto inay la jaan qaadaan european central bank kroatia waxa ay qayb ka ahaan jirtay jamhuuriyaddii yugoslaafiya saddex dhibic sagaal milyan oo qof ayaa ku nool dagaal kadib sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ayay xornimo qaadatay heshiiskii ka mid noqoshada midooda yurub waxaa lasoo gabagabeeyey koob iyo labaatankii bishii juun ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii si rasmi ahna waxay midooda uga biireen sanadkaas gudihiisa cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london